xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo haruunta golaha shacabka ka waladay kala fadhiga shanaad kulanjii soddonaad iyana odanqaadii hindasharyeedka hakamayowka kiimikooyinka beeraha soomaaliyeed iyo hindasharyeedka adeegyada iyo baaritaanada beeraha soomaaliyeeda weliba ogolaatay boqolkonti kow xildhibaan oo ee kooramka kulanka usaka furmi manajarna xildhibaan diidiyo kokoamusi siduusu sheegay guddoomiye sheekh aadan madoobe oo natiijada odaynta ka dhawaaqay xildhibaan ka aamusay ma jiro xildhibaan diidayna ma jiro boqol konton iyo kowka xildhibaan fadhiiday waa wada aqbaleen sidaas daraaddeed ajintihii waa ansax eeloo keenay aadaad umahadsantihiin wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo xildhibaanada golaha shacabkan kuma hadnagay ansixyo kulamada hindashareed oo muhiim hayi waxaanu xildhibaanada sharafta leh uga mahad celinaynaa wasaarad ahaan sida qiimaha leh aad maanta labadan sharci u ansixiseen si midnimo leh oo qof diiday aan la arag sidoo kale markii doodda sharciyadani socotay afartan sharci labada dhiman iyo kuwan xildhibaanadu waxay muujiyeen siday dareen wanaagsan ugu hayaan beeralayda soomaaliyeed qof qudha oo wixii aanu keennay inuu wax ka hagaajiyo mooye dhaliilay ma jirin weliba way naga dareen horreeyeen xildhibaanadii halkan ka dooday ilaahay khayr aydi siiyo waxaad ogtihiin muhiimadda ay leedahay beeralayda iyo cuntada sugnaanta cuntadu ayaad ogtihiin iyo baahida beeralayda soomaaliyeed u qabto baarlamaankan inuu taageero marka horta aad iyo aad ayaannu idinka mahad celinaynaa walaalayaal dinihii kale xildhibaan goobsan maxamed cumar okumade mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya ka matalow baarlamaanka afrika iyo mudaniyaalka golaha shacabka la wadaagtay warbixin ka saabsan shirka guddiyada joogtada ee baarlamaanka afrika qodobadii ugu muhiimsanaa in la abuuro sharciyo dhowr ah xuquuqda dhalashada ee dadka qaxootiga ah iyo inta barakaca looga hortagayo in dadku waayaan dhalashada in la xoog iyo in la xoojiyo iskaashiga u dhexeeya baarlamanka iyo hay-adaha u n s u n h c r si xallaa si xal waaro loogu helo dadka aan haysan dhalashada in la mideeyo shuruucda dhalashada waddamada afrika si loogu yeero khilaafaadka sharciyeedka sababa sababta dhalasho la-aanta natiijooyinka la filaayo in la helo sharci moodeel ah oo mideeya wadamada xubnaha ka ah midowda afrika in la xoojiyo awoodda xubnaha baarlamaanka si ay u abuuraan sharciyo dhowr ah iyo xuquuqda dadka dadka u nugul in la abuuro iskaashiga wada shaqaynta u dhexaysa hay-adaha caalamiga ah iyo baarlamaanka oo loo oo loo si loo xaqiijiyo dhalashada ee dadka afrika shirkii guddoomiyaasha baarlamaanka afrika iyo baarlamaanada goboleedada sideed iyo tobankii labaatankii sebtembar oo ku qornaa guddoomiyaha baarlamaanku shirkaas uu ka maqnaa sidii sababa jiro awgeed saa daraaddeed shirkiisii maadaamaan matalaad ka ahay uu nagu horreeyey guddoomiye aadan sarasoor ayaa isaguna qayb ka ahaa shirkaas inta uu sii socdo waxaa laisku soo hadal qaaday shirka labiyo tobnaad ee guddoomiyaasha baarlamaanka afrika wuxuu fursad wadajira siiyey si looga doodo caqabadaha siyaasadeeda dhaqaale iyo amni ee qaaradda afrika waxaa diiradda la saaray sidii loo hirgelin lahaa ajandaha labada kun iyo saddex lixdanka gaar ahaaneed horumarka shaqa horumarinta dhaqaalaha iyo isku xirka qaaradda iyo xoojinta qodobadii ugu muhiimsanaa xoojinta baarlamaanka iyo hirgelinta ajandaha labada kun iyo saddex iyo lixdanka iyadoo diiradda la saaray qorshayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo cimilada in diblomaasiyadda baarlamaanka laga qaybgeliyo xarinta khilaafaadka ee ee hubaysan kalagoynta dimuqraadiyadda ee ka jira dalal badan oo afrika ku yaala qiimeynta horumarka la gaaro hadda ee hirgelinta ee v c v t i sidii ee loogu abuuri lahaa jaw sharciyeed oo taageero kobca ganacsiga qaaradda guddoomiyaha golaha sheebka mudane sheekh aadan maxamed nur madoobe oo kulanka hiryana sheegay in lamid hindashariyeed lunguud biidon golaha agalka sare maadaama helitaanka kala fadhiga shanaad uusi ku hersinyi muddo bile